الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين زدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku soo jirnay xaggii kitaabada bal kitaabka hadduu dhaco waxaan isagii ka mid ahayn oo ziyaado adigu dhacday xaggii qoraalkii dhacday ziyaadadaas ha yaraatee ama hase badnaatee oo dee kitaabkii inay kama tirsanoo ka mid maaha la qorayay wixii la warinayayna ka mid maahee la rabo in laga saaro kitaabkii bal culimmadeenii hore allah ka raalli ahaadee kayfiyaadkii ay ula iman jireen ibdaalka ama ilqahaas ama nafyiga ay ulaba iman jireen marka waxaan soo aragnay oo ama inoo socday darbigii iyo qaybihii kala dunaa loo isticmaalay waxyaalahanna waxaan leenahay waa waxyaalaha makhduudaadkii hore kuba sugan oo culimadee kala duwani oo manaadiq kala duwan ku sugnayd iyaga isticmaalaadkoodii kutubtoodii laguba arkay ay taa uba isticmaalayeen ah bal marka waxaan soo aragnay dee in wixii madruubka ahaa ama madruub caleyhie la burinayo khab ama xariiqsa loo dhex marinayo laga aqri'i karo taas waan soo aragnay waxaa kaloo dee bal masalan aan sooba aragnay inay yidhaaheen barhkood ama ay u isticmaaleen weeye lama dhex gelinayo khadka madruubu caleyhigii ee dusha inta laga yar mariyo hareeraana laga soo laabaya saa aynu dee shakligiisana uu shaarixuba uu soo naqliyey bal taasna iyadana waa kayfiye kale oo loo isticmaalay un darbigan ay kan ay darbiga yidhaahaan ama ibdaalkiiyo nafyiga caynkana umuuro kalena way inoo dambeeyeen oo halkaasuu casharku inoogu joogsaday wuxuu yihi markaa sheekhu raximahu llahu tacaala waqiila waxaa la yidhi yuxadiqu wuxuu adigu ku dee koobayaayo dee uu ku soo koobayaa calaa awalihi ay calaa awali zaa'idi waxaan dee madruubu calayhiga zaa'idka xaggiisa hore nisfa daa'iratin daa'iro barhkeed oo daa'iro adigu la kala gooyey dee waxay noqonaysaa un waatan ay qawseynka yidhaahaan oo qaws ama hilaal dhinaca iyo hilaal kaloo dhinaca ay noqon daa'iradii marka lakala gooyo haddaba intii ziyaadada ahayd ayuu xagga hore wuxuu kaga soo xidhayaa oo uu kaga soo ixaadaynayaa taxqiiqu waad macnaa dee ixaadeen in qaws buu xagga hore ka marinayaa se imaka markan aan sharaxyadanba hayno inta matniga ah ee sharaxa ku dhex sugan ee dee uu doonayo inuu sharxo shaarixu waatanoo laba imaka taxwiiqi waa taas daa'iro niskeed baa xagga hore iyo xagga dambe laga mariyaa haddaba saasun baa loo samaynayaa weeye si kalaba maaha yuxawiqu calaa awalihi nisfa daa'iratin wakada saas oo kale aakhiri ay calaa aakhirihi weye aakhirkiisana intii zaa'idka ahayd ayuu daa'iro niskeed ama qaws baan nidhaahna ama hilaal aan nidhaahne ayuu xagga dambe ka marinaya marka intii waxay noqonaysaa bayna qawseyn bay dhacaysaa wixii la doonay la cadday ee caddaynayay kitaabkii inaanay kaba midayn ama asalkii aanay kuba jirin bal waa saxo waa shaklikaasna wa idaa kasura hadduu bato almadruubu calayhi wixii la burinayay ee maanta la anfiyayay hadduu bato oo masalan hadduu dee sadar iyo wax ka yar yahay intaasaa ku filan oo waa taa uu inoo sheegay ee waxaabay ziyaadadan ama waxaan dee dhacay ee kitaabkii aan kaa mid ahayn ee la doonayo in la darbiyo ama la ibdaaliyo laba sadar iyo wax ka badan baabay noqdeen oo sadar adigu wax ka badan buu noqday taas marka wuxuu yidhi haddii xaaladu ay taa tahay faqad yuktafaa in la kaaftoomaa la arkaa bitaxwiiqi taxwiiqa imika aan soo marnee ah in dee qawseyn la geliyo awalahu awala zaa'idi kan zaa'idka ama madruubu calayhiga bilowgiisa iyo wa aakhirahu aakhirkiisa taasi way dhacdaa waxaa kaloo kaba sii bayaansan oo iyaduna dhacaysa waqad yuxawiqu in dee taxwiiqii ama qawseynkii laguba sameeyaa dhacda awala kulli sadrin sadar kastaba bilowgiisa iyo wa aakhirahu dhammaadkii oo intan dab maxay tahay waa tii horun bay ka ratibmaysaa oo waa bina'an cala alqowl alawal idaa kasura almadruubu caleyhi faqad yuktafaa bay noqon oo qowlkaa hore haddaan ama dee imanka ka dambe taxwiiq ah ku soconno haddii taxwiiqii wixii u baahnaa sadar ay ka bataan ee laba xalaa labadaba kollayna ay iska sameeyeen suurtagalla ah halkan halka sii kala caddaadeene midkood waxa weeye awalkii zaa'idka bal sadarkii koowaad bilowgiisiibaan qawska barh qawskii ama nisfa daa'iradii aan xagga hore kaga soo xidhaynaa waan iska daynaa halka uu ku dhammaanayo zaa'idkiina oo hadduu sadarkii labaad iyo kii saddexaad iyo kii afraad yahay halka nihaayadii ayuunbaan qawskii labaadna gelinaynaa marka intii u dhaxaysay ee waxa weeye waxba mid kastaba gaar ahaantiisii uma xidhayno mid kasta gaar ahaantiisii halkii ay ka bilaabantay waxaan madruubu calayhiga iyo halku ku dhammaaday un baanu markaa keliya ku kaaftoomaynaa taasi waa suuro ama shakli shakliga labaad waxa weeye bal masalan saddex sadarba ka soo qaad wixii uu dhacay imikana in ibdaalka aan doonna inaan burino ee ziyaadada ahayd in sadar kastaba goonidiisa qawseyn loo geliyo sadarkii kalena qawseyn loo geliyo sadarkii kalena qawseyn loo geliyo oo markaas sadar kastaba taxwiiqan ama ixaadadan nisfa daa'ira lagu koobayo ee lagu hareeraynayo bal masalan taas lagu sameeyo labaduba bay barhkood yidhahaan tadambaa sii weliba bayaansan muhimku waa waxaa calaamada lagu garanayo shaygani inaanu kitaabkii kaba mid ahayn bal taas waana isticmaalaadka kala dunaa saan shalay soo sheegnayna qiiladani maaha in la leeyahay un iyadoon waxaan camali aanay gelin saasaa malaa roonoo ruux kale mee malaa saasaa habboonaan lahayde waa isticmaalaadkii kala dunaayee kutubtii dee makhduudaadka ahayd loo isticmaalay iyo dee kutubtaa la warinayay ayaa san ahaa oo barhkood san ay u isticmaaleen kuwa san ay u isticmaaleen bartaaba wey weli waxa inoo socda madruubu calayhigii waa dee madruubu calayhina istilaaxoodii haddaan eegno waa ka aan kitaabkii ka mid ahayne la waxa weeyaan laga saarayo cibaaradan aad bay u isticmaalaan oo weliba xataa dee waxaa dhici karta imaka axaadiis oo kale iyagoo kitaab sheegaysa imaam axmed iyo amthaashi oo kale ay ka cabirayaan xadiidkan daraba calayhi oo kale ama amara bidarbi calayhi wuxuu amray dee ujeeddadu waa in laga anfiyo kitaabkiisiiyo xadiis markii hore uu wariyey laakiin sanadkiisi iyo siduu kuba yimi dee si bal masalan waaba dee ma sugna ama aad buu u daciifiyo inuu kitaabkiisi ka midna muqdooma doonayo markii horena dee waa ku jiray markaasay kaba cabiraan wuxuu amray ama daraba calayhi ama bidarbi calayhi wuxuuna cibaaradaasna waa tan aan hayno uun oo darbiga ama dee waxa weeyaan taasi waa kayfiyadan shaygan markii hore soo dhex galay asalkii ee aan kaba mid ahayn san loo anfiyayo weeye wa minhum culimada waxaa kaba mid ah waa raggii ragga waxaa sameeyeyna waa raggii kutubtooda u cinaayoonayay ee kutubtooda saxaya dabdinayayma ma hadeed aan ihtimaam kutubtoodii u lahayn ama cinaayo u lahayn oo kutubtoodii intay qoraan sidaa ku daynaye waa dadkii muctaniinta ahaa ee aad ugu dadaalaya tasiixan iyo calaamaadkan qoritaankeed haddaba inay kollay ruuxiina waxyaalo way ka dhacayaan marka uu qorayo hala kala badsadaba haddaba waxaa iyaga kaba mid ah man shaksi iktafaa kaaftoomay oo marka la eego wixii madruubu calayhiga ahaa xagga darbintiisa ama nafiintiisa ku kaaftoomay bidaa'iratin goobaab iyo daa'iro sagiiratin yar oo awala ziyaadati ziyaadada bilowgeeda ahaatay iyo aakhiraha oo culimada qaar baa xagga waxaa adugu aan kitaabka ka mid ahayn ay ka saarayaan ama ka anfeeyaan calaamaadkaa horeynu soo aragnay oo dhan may samayn ulamay iman ee waxay iyagu iyagana dee caay ahayd isticmaalkood iyo istilaaxood intan zaa'idka halka uu ka bilaabmayo bilowga ama xaggan hore waa halkii qawsku gelaag oo halkii qawska aan ku qorilayn ayay daa'iro yar goobaab yaroo dee meeshiina kollay ishtiba halkan ma jiro ti aynu ku soo marray labada xadiis dhexdoodaba in loo dhexaysiiye daa'iro iyo goobaab waataynu soo marray oo hadhow cinda almuqaabala calaamada la sameeyo aduu kollay tii mid ku qaldamaysa maahee xagga hore ayay daa'iradaa yar ama goobaabtaa yar ayay kaga qorayeen markay ziyaadadu dhammaatana daa'iro labaad ayay ku qorayeen oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa inta labada daa'iro udhaxaysa kitaabkii ka mid maaha waa ziyaaday odhanayaan bal daa'iradana xagga shaarixooyin oo dee qolooyinka san sameeyey khadkan la dhex gelinaya iyo waxaan dee ku dhex qormaya iyo waxaasay ku tiriyeen taswiid iyo waxaan loo baahnay inuu niyataa lagu kaaftoomi karo markaa shaarixa ayaa wuxuu xagga hoose ku qoray waktafaa bidaa'iratin sagiira awala ziyadati waakhiran wa samaaha sifran macnaa bacdigaasi daa'iradaa wuxuu ku magacaabay sifr haw kale waa sii qaadiciyaad raggii sheekadiisii kuwa ka mid ah aada u mudqiniin aaduu kaba soo naqliya cibaaradiisii weeye waxa ay macnuu yahay daa'iradan ayaa waktiyada qaadiciyaad oo kale iyo waktiyada ay culimmadu inoo soo naqlinayaan dawaalna kan daa'irada iyadoo taswiiran bay qoran tahayba ama taasi in waktigaa sifr lagu magacaabi jiray oo markaa waxa ay taasi keenaysaa xisaabtan dee ay wax ku xisaabsan jireen ama ay qori jireen oo kale halkan maanta sifirku dee tan aad u shuhrowday ee dee bal matalan carabi ahaan loo isticmaalo ee dee imanka kutubtan ay noogu qorantay nuqdo iyo dhibic yarun sifirku yahay in waktigaas ay ka dunaydoo san loo isticmaalo dee luqadan kale ama noocan kale ee arqaamta ah loo isticmaalo sifirkeeda in loo qori jiray baa taasi ay tilmaamaysaa waktiga ay tilmaamaysaa waxaanu leeyahayba waxay dee taasi tilmaamaysaa sidaa ahlalxisaabba ay yidhaahaan sifirkaa waxay is yidhaahaan meeshan cadad kuma jiro weeye waxba tiro ku jirtaa ma jirto tanna intaa u dhaxaysa ayaan sixo lahayn waxaana jirtay beryo dambe oo malaa sodomiyihii sandoodba ee dambe inay xamlo adagi jirtay oo weliba nimanka maqaaribada ha u badnaadeen iyo qolooyin kaleba oo baxuud ay ka diyaariyeen oo dee doodooda ay kuba badnayd kuwa iyagoo leh arqaamtan maanta aynu hayne dee kutubta inoogu qoran in la bedelo oo lagu bedelo arqaamtaasoo tan aanay carab ama dee dadka muslimiintii aanay isticmaalin xamlo adagoo sidaasaa jirtay waxaana kollay tacliilkoodu ahaa dee malaawi waxyaalahana waa waxay xujada ka dhiganayaan waxyaalo xoogeynayaan beriya la isticmaali jireen arqaamtan maanta ama dee waxaan loo isticmaalo qolooyinkan luqaadkan kale oo dhan ba loo isticmaalo ee aynu naqaana xataa soomaaligii kuba qoran iyo luqaadkii kale arqaamtaasi waa carabi bay leeyihiin oo carab baa lahayd carab baana laga qaatay orobana carab bay kaba gashay oo arqaamta dhabtaa ee carabi ay lahayd sifirkana iyagaa la yimi oo xataa markay soo naqliyeen sifirku markaa hore iyagaa sameeyo ikhtiraacaaadkoodii bay ahaydba in waxa weeye iyagaa lahaa ama arqaamtan imika la isticmaalaye shuhrowday waa arqaam hindi ay leeyihiin oo waa waxdee ay hanuudi lahayd inaga soo gashay xaggaa markaa tii asiilka ahayd ee carabi lahayd taa weeye ti kutubta ha lagu qoro tan ha lagaba tago bal taas baa jirta haddii bal taas la yidhaha xataa waxa dhici karta taasna in xaggaa loo celiyo dee la aad la tadwiiriyey uun bal la tadwiiriyey horta dee markaa malaa hadalkaas iyo iyo xujadaas iyada waa wax markaa aan la inkiri karin laakiin istibdaalkan baa oo iyada nafteedii markay sooba gashay taasna waxa dhici kartaba inay soo noqliyeen meel kale kaba soo noqliyeen ayaa dee waxay noqotay tii carabi ahaan maanta iyo dee muslimiintu ay isticmaalayeen istibdaalkeedu kulle waad markaa kollay taasi buxuuftee dhinaca kalena way jiraan oo dee ragga qaarkood oo rag bal matalan bacda dakaatiriya iyaguna buxuudtaa didkeeda ay qoreen kollay baxsiisaasaba wanaya xaggi waxaa adigu dee yar muhim ah majmacan fiqiga ee raabidada maaha majmaca mu'tamarka ee almajmac alfiqi ataabic liraabida oo kale kollay qaraaraadkiisii waxaa ka mid ah jalasaadkiisa barhkooda ay soo saareen isagoo mas'aladan kaba hadlay iyagoo ku tegay dee mowqif aad oo adag dacwadaa kaba qaatay iyo waxyaalaha ay la imanayso oo iyagoo ay kuma tegay inay xaaraanba tahay dee istibdaal bal imika taas oo kale maanta tan lagu bedelaa tan baa ah tii la isticmaalayay marka waxa ay badh badan oo maqaaribo uga badnaa ku doodayeen dee kutubtoodana guudaha xataa masaaxifta iyaga taa kalunbaa kuma qorane waxay gaadhsiiyeenba dee xad ataxriim oo dee qaraar macruufa oo weliba beriya dee labaatanaya sano hortood ay soo saareen baa jiro oo ah inay istibdaalkaasi bal xaaraam yahay ee bal waxaa idin leeyahay un imika sifirka sidaad inoogu soo dhigteen dee maaha sifirkadaynu imika tan ku naqaano ama arqaamtan ay yidhaahaan waa hindiba ee dee imika tan aan inagu isticmaalayno kolley wax kale aynaan ku bedelanahayn waaba dee sifirkii xagga kale weeyaanba bal haddaba taasaa waxay tahay calaamo lagu garanayo waxani inuu ziyaado yahay ama kitaabkii aanu kaba mid ahayn taasna waa mid kayfiye kale waqiila waxaa la yidhi waxaan oo dhanna waa wax lawada isticmaalay yaktubu waa qoraya ruuxii dee sidaasi ay nuskhadiisii dhacday ee ziyaadadaasi ay kaga sugnayd laa ayuu ku qori fii awalihi fii awali zaa'idi kan zaa'idkaa bilowgiisuu laa qoraya wa ilaa ilaa ayuu qori fii aakhirihi fii aakhiri zaa'ida oo halkaa aan nidhi laba daa'iro ama laba qaws baa gelaya uun ayaa wixii lagaba daynayaayoo la oo dee calaamada dee xarafkaa nafyiga ujeeddadu intani ka mid maaha ayuu halkaa ku qori waxaa kaloo barhkood ay laada bedeleen min unbay kaba dhigeen oo dee mintuna ibtidaa' ayay keeni jirtay waaye la ilaadna nihaayadii bay keenaysa maa marka in laa ilaa la qoro ama min ilaa la qoro ama zaa'id ilaa la qoro intuba waxyaalo dhacay weeye oo la isticmaalay oo laa iyo aakhirkoo ilaa la qoro oo ilaa halkaasi waa ziyaado ma jirta kitaabkii ka mid maaha ama min ziyaadada halkan ka bilaabaysa ilaana waa nihaayadeedii ama cibaaradii laftigii zaa'idba xagga hore inta lagu qoro hadhowna halkii nihaayada ilaa la qoro ilaa halkaasaa ziyaada intuba wax la isticmaalay muhimku waxa weeyaan kutubta ama khuduudaadka oo waxyaalo kala duwan oo ku sugan ciddii kutubtaa la tacaamulaysay ama buxuudka diyaarinaysay ama taxaqiiqinaysay taxaqiijinaysayna waa aad iyo aad u baahayay inaguna bal juhuuddii iyo dadaaladii iyo si kutubta loogu cinaayoon jiray taas oo kale iyo dee bal waatan inooguma suganeen ogaanayno culimadeenna hore juhuuddoodii bal qaybtaas waa wax aan markaa mukarar ahayn oo ziyaado kitaabkii dhacay sidii lagu burinayay wuxuu uhi ama darbu darbigii ujeedadu waa ibdaalkii iyo burintii ama anfintii cala lmukarari laftii soo noqnoqday oo dee midna waa sawaab oo waa caadi kitaabkii buu ka mid yahay mid laba goor baa la qoray markan labaad baa zaaida zaa'ida haddaba kaas darbintii kaa korkiisa la darbinayo la doonayay in la anfiyo kayfiyadiisii faqiila waxaa la yidhi yadribu ruuxii dee kaatibkaa nuskhadiisa taasi dhacday wuxuu darbigan waa calaamaadkaani soo maray mid ka mid a ama ibdaalka iyo nafyigaa kuba samaynaya cala thani ka labaad oo masalan hadday kelimo laba goor qoronto ama jumla laba goor qoronto dee tii hore iyadaa sawaabnimo u qorontay tan dambe marka dambe uu qoray ka daba timi ayaa atay ziyaadada ee meesha haddaba tii hore marka hore sawaabka ahayd qoraalkeedii dee maxalkeedii yaallay taa ha la daayo markaa tadamba un wax kasta haba noqotee taa ha la ibdaaliyo taa calaamadii darbiga ha lagu sameeyo taa waa la yidhi oo qiila waxaa la yidhi waxbayaynaan eegin tanaa horraysiya tanaa dambaysae yubqii wuxuu reebayaa oo uu daynayaa oonu darbigaa ku samaynayn axsanahumaa labada kelime ee mukararka ama cibaare mukararka ta ufiican u fiican suuratan xagga suurada ta qoraalkeedu si fiican uu qoray taa haddaysto kitaabka taasaa dee yar inagoo jawdadiun eegayna taa kale ee laga yar roonaana iska darbiya ama ta hore markaa ha noqoto ama ta dambe axsanahumaa ta labada mukararka ah u fiican suuratan xagga shakliga iyo suurada wa abyanahumaa cad weeye xagga marka la eego kitaabada waadixnimadeed iyo caddaankeediina tadiyado dee ku mudan taa ku horaysa taasun hadaayo ama ta hore ha noqoto ama ta dambe bal tafsiil buu leeyahy qaadi ciyaado waa kan wa qaala alqaadi ciyaadun qaadigii ciyaad wuxuu yidhi waana dee imaamkaa dikrigiisu nagu badan yahay weliba wuxuu batay un intii aan soo gaadhnay un anwaacu taxamul sababtuna kitaabkiisa alilmaac waata nidhi abwaabtaasuba mucdamkiisa uu yahayba waana kitaab mashhuura oo matbuuca qaadi ciyaad kollayna waana nin sharaxa muslim iyobuu sharaxay oo kale waa kitaab adee kolley sharaxiisaas imaam nawina aad uu ictimaadsado dee meelo qaarkood aad ha uguma diido waana marka imaam nawi sharaxiisan muslim alqaadi ama qaala alqaadi leeyahay waa ninku ujeeda un waayo waa nin kitaabka ugaba horeeyo kitaabkiisna alxamdulilah maanta waa madbuuc iyadoo weliba ay taxqiijiyeen oo waxa weeyaan taas oo ikmaal lmuclim muclim ba kitaabkaas ayuu waxa weeye ku macabdaaysan kitaab kaloo muclim waa nin maaziri laydhaha aad ay isugu dhawaayeen oo duruustiisii uu dhigayay un dee sharax noqday iyo wax la ururiyey buu isaguna taam yeelayay oo kaleo muclimkuna waa maaziri baa leh oo nisna isla bilaadooda un ah isagu reer sabtaba waa magaalooyinkan dee maqrib kaba mid ee laakiin isbaaniyiintu ay haysataan ilaa waqtigeennan ay haystaan buu deegaankiisu ahaa dee waqtiyadaa dambe in kaana wuxuu yihi qaadigaasi in kaana hadduu yahay waxaan zaa'idka ihi wey ama kan mukararkii awala sadrin sadar bilowgii uu dhaco dariba markaa waxaa la burinaya ama la ibdaalinaya oo calaamadii darbiga lagu samaynaya cala thaani kii labaad aw aakhirahu aw aakhira sadri sadr aakhirkii buu dhacay mukararkii facala lawali ka hore ayaa la darbinaya calaamadii darbiga lagu samayn aw awala sadrin aw kaana waxaabu aw in kaana hadday ahaadaan weeye waa in labadan dee iyagu mukararkii awala sadrin sadr bilowgii ay wada dhacaan an kaana daraba waa ruuxii kaatibkaa nuskhada lahaa wuxuu calaamadii darbiga ku samaynaya cala saani ka labaad aw aakhiraw aw kaanaa waxay ahaadeen labadii mukararka aakhiraw sadarka dhammaadkiisa facala alawali ka hore ayuu darbiga ku samaynaya aw awala sadrin aw kaanaa waxay ahaadeen labadoodii oo labadii mukararkaa wada socday ay dhaceen awala sadrin sadr bilowgii iyo wa aakhira aakhira wa aakhira sadrin aakhira sadr kale aakhirkii bay kala dhaceen oo kelimo waxay dhacday sadarkii hore dhammaadkiisa tii kalena sadarkii dambe bilowgiisii bay kuma sugantahay takraarkuna halkaasuu kaba yimi facalaa aakhiri sadri sadarka aakhirkiisuu darbin macnaa waxa weeye tafsiirkan uu qaadiciya dayib imaamkaasi waxa ay tahay waxaan eegaynaa dee sadariyada bilowgeeda oo kale iyo dhammaadkooda oo kale ayaa xagga siyaanada iyo in la dhowrayo inaanay lahayn wax la masaxay ama la darbiyey oo kale kaga mudan buu leeyahay dhexda marka hadday dhacdo in labadoodan mukararkii sadarkiiba uu ka bilaabmayo si sadarka bilowgiisu inoogu fayoobaado oo aynu taa uga dhowrno calaamo darbi ta labaad aan darbiga ku samayno hadday labadu aakhirka wada galaan oo labadii kelimo ugu dambeeyey ay mukarar ay noqdaan oo takraarku halkaa uu ku jirana si sadarka aakhirkiisa uu fayoobaado iyada ta hore aan iyada darbino hadday dhacdo inay qaybsan yihiin oo kelimadii hore sadarka aakhirkiisaay ku sugantay tii dambena sadarka bilowgiisay ku sugantay awaa'ilu suduur baa xagga ricaayada iyo siyaanada kaga sii mudan aakhirka marka awalkaan siinaynaa mudnaanta aan siinaynaa isagaan daynaynaa kelimadii awalka ku sugnaydoo taa aakhirka ku sugan sadarka ayaan calaamadii darbiga ku samaynaynaa waa arrinna intii ka dambaysay ay istixsaansadeen ama ay fiicnaysteen oo tafsiilka uu la yimi qaadiga ciyaad ee halkan bal maalan ahaa weeye laakiin wax taa ka yar duwan oo si kale loola tacaamulayo mukararuna jira waana kan fain takarara hadduu takaruro almudaafu walmudaaf ilayhi macnaa laba kelimad kelimadan takarurtay ama soo noqnoqotee mukararka ayaa mudaaf ah ama se waa mudaaf ilayhi labadaa xaalo masalan ka soo qaad cabduraxmaan oo kale oo cabdidii laba goor ay qorantay arraxmaan waa caadigii marka mudaafkii baa takraarku ku sugan yahay ama se arraxmaan baa laba goor qorantay cabdiguna waa halkiisii xaalo waa taas awilmawsuufu wasifatu mawsuufkii iyo sifadii ayaa takarur meeshii waxa yaalay mawsuuf iyo sifo wada socdaa jirtay bal masalan marka mawsuufkiibaaba takraar ku yimi ama mukararka ah ama sifadiibaa mukararka ah wanaxwu wixii lamida maxaa lamida mubtada iyo khabar wada socday ayaa mubtadii laba goor qormay ama khabarkii laba goor qormay waa suurooyinka waxyaalo saasoo dee isku xidhnaayoo wada socday midkood takraar dhacay iyada taa ma eegayno sadar bilowgii iyo dhammaadkii ma eegayno ee waxaan eegaynaa un kalaamkani inay wada socodkoodan mudaafka iyo mudaaf ilayhiga ama sifada iyo mawsuufka ama mubtada iyo khabarka isku xidhinkooda iyo wada socodkoodan baaba fahmadii keenaysa la fahmayay ee dee soo dhawaynaysa marka muxuu idhi taa ruuciya iyada suuradan dambe waxaa la ilaalinayaa itisaaluhumaa xidhiidhkooda oo bal haddii mudaafku yahay ka mukararkaa kelimada hore darbiga ku samee sidee mudaaf iyo mudaafilehi isku xiga oon waxba u dhexayna ay u jiraan ta horaa lagu samayn haddii mudaafu ilayhku uu yahay ka takraarku kuba yimina ka dambe kelimada dambe ku samee si ay ad u hesho ay isugu kaa raacaan mudaaf iyo mudaaf ilayhi saliim ah haddii sifa iyo mawsuuf ay tahayna saasoo kale noqon oo mawsuufku hadduu ka takraarku ku yimi uu yahay ka hore ayaa markaa darbigii lagu samayn si sifadan iyo mawsuufkani iyagoo dee fayow oo kitaabkii kaba mida ay kuugu wada meel kuugu wada sugnaadaan haddii sifada takraarku ku yimina ta dambaa lagu samaynaya kaa mutadarifkaa lagu samaynaya mubtadiya khabarkiina waa saas oo kale sidan unbay imaanaysaa waxaa adigu isku xidhnaa iyada ma eegayno keebaa sadar bilowgii dhacay ama dhammaadkii dhacay waxaan eegaynaa wada socodkoodan iyo isku xidhankoodan oo laba wada socda oo isku xigadayso markaa ka kale uun markaa kolna awalkay noqon kolna aakhirkay noqon sadar bilowgiina lamama eegayo bal taasna waa xaalo oo iyada tan ah dee waxaan leenahay umuurahaasoo dhan imika waatan raqam yar oo waaxid ama itinina lagu qortaa wixii la doonayana haamishkaa lagu caddeeyaa markan dambe eh laakiin waa culimadeenii hore iyo kutubtaa hore bal siyaalihii umuuraha kadiyo goor yimaada loo xallinayay ee ama kitaabkii dee hadday ka maqnaana loogu soo kordhinayay kaynu shalay soo marnee laxaqa ahaa ama kitaabkii haddaanu ka mid ahayn looga saarayay oo dee bal masalan in la masmasaxo kitaabkii iyo la xoqxoqayo taas kollay way diidi jireen waana tan waa malxaku xoqitaankii waa iyadoo makiinadiiya waxyaala la soo qaado oo de khadkii saas engegay loogu jejebiyo ama wuxuun de xataa keenan baa saa lagu samayn karaa iyo walkashtu kashtiguna dee imaka kashadan haddii la yidhaha ashaatiya naaqa waa harakasaarkii oo kale oo waa qashrigi uno kolle xakigan bay islama mid yihiin malaha si yar kale xoog badna waa iska kashtiga noocii iyo walmaxw masixitaankii ujeedadu waaba haddii uu khadki qoyan yahay waktiyada dee khuduuda ama almidaadka ay ku qoranayeen oo weli uu qoyan yahay oo la tirtiro laga masaxo un meeshii fakariha ahlulcilmi ahlucilmigu way naci jireen oo waxay naci jireenba dee madil yar iyo bal saki ama makiinad iyo waxyaale in lala yimaado majaalista cilmiga way naci jireen calaamaadkan kale ha ku sameeyo waxaa dhici karta meeshii la masaxay ama la xoqay oo kale in loo qaato ciddii kitaabka aragtay dee meeshan in wax ay la doonayay in lagu qoray laakiin wixii ay ka maqan yihin meeshan ay wax kama maqan yihiin darbiba ahayd in loo qaataa dhici karta oo kolkol waxay kaba cabiri jireen xakigaasi waa tuhamo tuhmuu keenaya iyo taas markaa waa wax laga roon yahay umuurahaasaa lagu kaaftoomayaa bal markaa umuurahaasna waa halkaasaan masalada iyadu tii toddobaad ee ku tacalluqsanayd wixii ziyaade ee kitaabka ku sugan sidaan ka yeerayna ama lagu bal masalan lagaga saarayo iyada taa halkaasaan ku dhaafayna bal shaarixana idinkaa waxyaalaha aanan dee sheegin u yar dhiganayo wax saasama si aha meele ayaydun eegan doontaa midnilaa kollay dee markuu ruuxu matigiisa dabdiso wixii sharaxa ku sugan ama meeshii kale u helaya baynu ka aqrisaa kolley oo waxa hagaag masaladii ama mawduucii aad uguba fahmo sharaxaas iyo dee meelihii kale ee lagaba hadlayay horta hadduu matigii iskaba dabdiyo maqsuudkii fahmo asaaminatu masaladii sideedaad halaba waxaa qaalib noqday calayhim iyaga korkooda huwa cala lmuxadisiin wey waa dadkii iyagoo ahlu xadiiska ahaa markay wax qorayaan waxa iyaga batay oo haalib u noqday aliqtisaaru gaabsasho lagu gaabsado cala ramzi ramzi waa ramziga waxaan filayaa inaguma cusbo waa ti aynu bal kutubta iyo rumuusta dhacda iyo waxa taas hadduu ruuxu kitaabkiisii ama magacyo dadka ha noqoto ama wax kale rumuus u samaysanayo ee ha iska daayeyn hore usoo marnay haddii uu la imanayana ha caddeeyo meel kitaabkiisa kamida weliba bilowyada iyo meel muuqata wuxuu uga jeeday ramsigan iyo istilaaxiisa gaarka ha caddeeyo ee rumuusta kutubta dhacdada markaa hore aan wax kasoo yar sheegnay imika halkan waxa weeye waa mid aan kii ahayn ka ay lahayna la iska daaye ahayn oo iyagu ay badsadeen markii dambena shuhuroobay oo wax ishkaala isaga ka iman kara sida kaa aan lahayn waaba dee ruuxii haddii aanu istilaaxiisii khaaskaa yahay oonu dadkii kalena ka warhayn meelna aanu ugu caddayn waxaa dhici karta berigeed in lama garan waayo waxaan ugaba jeeday halkaas kani laakiin waa mid kaba duwan culimmadu ay badsadeen qaalibna u noqday inta badanna waa siyaqdii aynu soo marray siyaqul adaan la odhanaye ruuxu markuu soo naqlinayo xadiiskii ee isagu cid lagama warinayo isagoo taasi ay kuba xidhnayd taxamulkiisii siiqadan isticmaaliya xadathana ama akhbarana ama xadathanii ama akhbaranii bal taasba weeye intaasaa horta halkan inoogu iman kollay bal dee qaalo oo kale iyo ay goyn jireen iyo waxyaalo walow halkan barhkood ay soo dhigtaan isagu mar dambe ayay inoo iman doontaa taasi marka wuxuu yihi halaba waxaa qaalib noqday iqtisaaru gaabsasho ala ramzi ramzi waa waxaa dee ishaarada oo dee waa kelimadii xaraf kamida ama laba xaraf oo kamida lasoo qaato intii kalena inoo tilmaamaysa lagana fahmayo fii xadathana fii siiqatay xadathana wa akhbarana labadaas siiqo ee xadathana iyo akhbarana in ramzi uun lagu gaabsadoon labadii kelimo xagga qoraalka weeye waa dhigaalka una wax kale maa aan la dhammayn bal taas washaaca welibana ramzigaasi uu faafay oo iyaga dhexdoodu ku faafay bixaysu meeloo laa yakfaa dee aan wax ishkaala iyo wax labsi oo ka imanaya aanu jirin oo waa wax faafay isticmaalkooduba too la yska garanayo oo macnaa waa faafayoo ma qarsoono waxaan imakaga nidaamaye waa intaasoo la garan waaye ha iska daayo ama meel ha ku caddeeyo tan waaba xagtoodii macruufkuba ah ee asaaniidda iyo kutubta asaaniiddalena aan ku arkayna aada u kala duwan markaa ramsigi waaba muxuu yihi fayaktubuuna way qorayaan waa xaggii kitaabade min xadaana waa cibaaradan kelimadan xadaana xaggeeda waxay kaba qorayaan assaaa wannuuna walalifa saddexda xaraf ee dambay dembaysdaynayaan oo xadiiyo daalkiibay goynayaan kutubtii waxaa kuugu sugan ood arkaysa asaaniiddii sana keliya hadda waa kitaabada uun aqrintu iyada asal ahaan wax dhacay ma jiro oo ruuxu markuu halkaas soo gaadhiyo sanadkiiya xadaanaa buu aqriyayaa oo iyada qiraa'ada ramsi kuma sugna ama xadfi kuma sugna ee iqtisaarkan iyo xadafkani waa qoraalka uun marka maxay ku gaabsadeen saad iyo nuuntiiyo aliftaa kaba dambaysa sana ayaa asaaniidda dhexdoodii dhacaysa waana xadaanaa taas waa mid waqad tuxdafu waaliba waa mid kaleo isticmaal kaloo isna badan in la gooyaa la arkaa assaau saadii xadaanaa ku sugnaydna la gooyo oo markaa maxaa ku hadhaya naadii unbaa ku hadhaya oo waxaad arkaysaa ama dee asaaniiddii ku arkaysaa iyadoo dee masalan fulan naa fulan un ay meesha kala horayso macnuhuna waxa weeyaan xadaanaa fulan oo waaba faacilkii tan kana waa ficilkii qiraalka qiraa'adii waa la aqriyaya marna lagama tegayo ee waa qoraalkii bal taasi waa midta hore wa min akhbaranaa ee wayaktubuuna way qorayaano min akhbaranaa akhbaranaadaasoo adaada ama siiqada xaggeeda waxay kaba qorayaan anaa oo waa maxay waxay goynayaan khadii iyo badi iyo raadii weliba intan ay gooyaan waa usuushii kelimada intan kale usuushii kelimadaba ma aha kelimada asalkeedu wuxuu ahaa khada iyo badi iyo ra'da ayuunbaabu ahaa hamsadani ziyaadayda waa waxaa dee macnaba uba yimoode waa ziyaado ficil masiid uu noqday naadana waa damiirkii maxay gooyeen markaa usuushii kelimadoo maxaa la reebay hamsadii ugu horreysay iyo ana markaa dee ruuxii aan mala waaqacan iyo waxaan la socon ana fulan bal weliba taa hore naa fulan isumay qabateen ee tan u macnayn karaaba oo hebel baad ahay buu ku macnayn karaa arrinkuna wuxuu aha akhbar taa hore iyada isumay qabateen oo naa keliya yahaydoo naa fulan dee ma jirayso ee tan oo kale ana fulan markay ku soo baxdo dee waaba dhicin karta inuu mubtadiyo khabar isagama dhigo laakiin arrinku waxa weeye akhbaranaa bay ramsi u tahay waana wax shaa'ica oo badan oo iyada shuhroobay oo kan aan wax labsiya oo ku sugan aanu jirin marka anaa bay noqotay macnahana waxuu ruuxu aqriyayaa marka akhbarana marka markay naadta hore ahayd iyo tan waxa u dhaxaynaysa hamsadan oo markaa hamsadu la socotona waa akhbaranaa ramsigeed markaa damiir keliya uu yahayna waa xadaanaa ramsigeedii weeye wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala walaa yaxsunu ma fiicna oo ma haboona ziyaadatulbaai ba oo la ziyaadiyo qabla nuuni nuunta horteed waayo dad bay dhacay oo sameeyey basay noqonaysaa halkan ana baan haynay hamsadii iyo dabadeed in ba'dii la qoro akhbaranaa ku jirtay oo waxa maqani kha'dii iyo ra'dii ay noqoto hadalku uu kuu noqdo abanaa abanaa bay noqonaysaa oo hamsada dabadeed baa ba'dii la qorayaa iyo nuunta horteed labadooda dhexdooda marka taasoo kale ma habboona buu leeyahay wain facalow haba sameeyo albayhaqiyu bayhaqi bayhaqi haba sameeye ma habboona shaarixa ayaa xagga sharaxa wayna eegaya cibaarada wain facalahu lbayhaqiyu wuxuu raaciye wagayruhu qolooyin kalena way sameeyeen laakiin tacliil baa kitaabkayga igu sugan suyuudi tadriibkao lianlaa yaltabisa biramsi xadaana waxay tan aanay wax fiicnayn ee imaka uu nawowi iyo dee kuwii ka horreeyaba ay u leeyiin ma habboona iyada in ba lagu ziyaadiye halkan waxaa iltibaas kala iman oo xadaanaa ramsigeedii ayay isu ekaanayaan waa cibaarada kitaabkeena inoogu sugan ee iltibaas xaggaa imika xadaanaa haddii aan xadii goynay daanaa ay cadhasa ay barhkood dhigteen iyo haddii sanaa ay noo hadhiyo mid kasta hamsadii way ka duwan tahay ba'dii iyo sadii bal taxriif hadduu galaha laba yidhaaho oo intaasi laakiin hamsadii de in taxriif weyn oon dee markaasi uu meesha gala mooye iltibaas iyaga ka dhexeeyaa ma jirto laakiin waa sida igu sugan sakhawi oo kale kitaabkiisa ama kolley laba kitaabbaa halkan dee aan uba laabmi karna iyadoo kolley kitaab saddexaadna uu jiro uu leeyahay madbuuco dee ibnuljazari manduumadiisan dee bal masalan taas iyadana waa kan sharxay gaayatulhidaaya iyadna waa madbuucune laakiin ba labadan kitaabo waa sharaxan kitaabka uu ku leeyahay baryaad dambe la madbuceeyey iyo kitaabkan asiilka ah marka la eego fannigan kutubtooda ugu bal masalan ugu dee macluumaad badan uguna dabdi iyo taxqiiq badanba kaba mida waa kitaabka uu ku sharxay alfiyada ciraaqi ishkaalka badan ee kitaabkaa jira waxaaweye dabacaadkiisii horena dabca hore oo masar iyo lagu madbaceeyo mujalad buuran ahayd iyada sadar la qaato oo maylahayn sadar la qaato iyada taasi maylahayn miska daamaha sarxo waxaa la arkaa sadar fayoobi inaanu jirin oo kale taas cabdiraxmaan cusmaan dabcadan baa jirtay oo afar dee saddex ah oo malaa saalix aweyda iyo iyadna kale waxaan sileeyahay taasunbaa wax yar hala qurxiye taa horunbaaba laga madbaceeyey wax saasoo soo kordhay maba jirto oo akhadaadu way badan tahay laakiin cali yuusuf la yidhaha sileeya waa hindi aan filayo ama waa shibal qaara alhindiya shan mujalad oo iyadu kollay taxqiiq leh waa waxaa kasii wada fiican kollay dabcada bo imaka soo baxdo laba nin ay doctoraa ku qaateen oo weliba dee mid ahaan baan aad usii garanaya cabdulkariim khudayr oo nin cilmigan xadiidka dee imaka kollay raggooda aad dee uguma yaqaano sacuudiya ama dee nin aqoon sare jaanibka uba leh waana risaaladoodii doctoraa ee waxa mushkilaad ee dhib yaraan laguma helo daarulminhaaj baa madbacaysay waana shan mujalad dabcadna waa fiicantahe laakiin dee waxaa la arkaa markay soo baxdo ama marka la madbacayo in la kala qaato oo dee marka aan hore loo helin waa dabcada ugu qiimsan waxaa leeyahy waa kitaab asiila haddaba kutubtiisa markan uu tan eegayey kolley iyaga tacliilku waa kaba dunaa cibaarada itaala halkana iltibaaza biramsi xadaana fi hadi xaalati hayru daahir lakin taasi waa tacbiirkaya iltibaas la yidhaha halkan xadaanaa bay u ekaanaysaa ma muuqato meeshii dee ba-iyo halkan kuma sugnaba tan kumay sugnayn lakiin saxaaba cibaaradiisu maxay ahayd wuxuu tan uu ku tacriiriyey lidafci tawahumi anaha mukhtasaru amba'na amba'naa baynu hore usoo maray nuunti iyo ba'diyo wixii way ku wada sugan yihiin haddii abanaa la yidhaha buu leeyahay waxaa suurtagala in loo qaato amba'naad iyo nuuntii la gooyey oo intii kale ay rabto ikhtisaar amba'na inay tahay halkaasaana iltibaas kama imanayo xadaanaa iltibaas kama imanayo marka haddii dee bal taas la yidhaha amba'naa amba'naana may ikhtisaarin ba culimadu amba'naa dee kutubtooda kala duwan ikhtisaar uguma sugnay sideeday u qoraan labadan ay ikhtisaariyeen waa xadaanaa iyo akhbaranaa dee intan iyo in ka ziyaadsanba way ku ikhtisaariyeen oo aranaa bay kolkol akhbaranaa noqota abanaana waata noqota dasanaa bay taa noqotaa siday noo soo socota bal marka waxa weeyaan haddii amba'anaa oo la ikhtisaariya loo qaadan karaa haddii abanaa la yidhaha markaa si aan ihaamkaasi aanu uba iman ayaa roon in la iskaba daayo weeye laakiin dee aimaa samaysay wain facalahu lbayaqiyu waqad tuzaadu in la ziyaadiya la arkaa buuri raaun ra la ziyaadiyo bacda alalifi oo taa hore alifkaa dabadeed inay waxay noqoto ra la keeno ahbara ra'dii ku jirtay ee nuunta damiirka ka horreysay in la keeno bacdana la gooyo macnaa barhkood bay dhacday iyadna dee kutubta qaar bay asaaniidooda ku sugantahy oo markaa arrinku noqdo arana aranaana macnuu waa ahbaranaa ee laakiin xuruuftii unbaa barh laga tegay qira'adii waa tii oo ismay bedelin ee waa kitaabadii un taas waa mid wadaalu waqad tuzaadu in la ziyaadiya la arkaa iyadna waa ususha qaarkood sida kuba sugan in la ziyaadiya la arkaa daalun daal awala ramzi xadaanaa xadaanaa ramzigeeda bilowgiisii daal lagu ziyaadiyo oo tani waxay noqon ramzi ama kelimadii xadaanaa ayaa xadii oo keliya laga tegaya xadii un baaba la goynaya intii kalea joogta oo haddaan sanaa soo maray oo ramzigii xadaanaa ahayd daal in lagu kordhiyo daashuna marka hore kelimada ka mid ahayd oo arrintu markay noqoto dee digaalkani dasana ay noqoto dasana macnuhuna uu yahay xadasanaayo markaa maanta xa keliya maqan markayna ahayna xa iyo daal baa wada maqnayd iyo sa markay sana ahaydna xa iyo daashaa maqnayd bal markaa taasna way dhacdaayo usuusha qaarkooda way kuma sugan tahay wuxuu yihi bal markaa imaamkii kitaabka laha radia allahu tacala canhu wa ardah wawajadtu waan helay addaala sandee ziyaadadan daalka fii khadi lxaakimi xaakim khadkiisii baan kala helay wa abi cabdiraxmaan isulamiyi abi cabdiraxmaan isulami khadkii iyo walbayhaqiyi bayhaqi ayaan kala helay nawiba tan leh oo waxaan helay buu leeyahay iyadoo daal lagu kordhiyo taas horta cibaaradii ibnu salaax weeye waxaana uu sheekhu leeyahay suyuudi nawowi maanta halkan kalaamkiibuu soo xikaayooday sidiisii inoogu soo naqliyey ama isaguna waa arkay oo raggaa khuduudoodii ayuu tan kuba arkay haddana wuxuu leeyahay wujidad aan loo aqriin tan waa sida xagga hoose sharaxa inooguma sugan macnaa waxa weeye ibnu salaax baa san yidhi nawowina waa kan cibaaradan kaba cabiray kitaabkiisii ikhtisaarina markaa waa xikaayo kalaamkiisii ama isaguna dee waa dad kuba dhawaaye khuduudoodii inuu arkay baa suurtagala oo wuxu ay leeyihiin bal xaakim oo kale waa ibnulbayic imaamka macruufkaa isagoo desanaada isticmaalaya waa la arkay oo khadkiisii ay tahay qoraalkiisii isaga waan garanaynaa abu cabdiraxmaan isulami iyadana taa waa lagu arkay kolle abu cabdiraxmaan isulami ninkan waa ninkan kitaabka xaqaa'iqu tafsiir la yidhaah lahaa adugu waxaa jira nin dee rijaalu taadiibka mida ama raggan dee axaadiisa hore inoo warinayo taabici weyn ahaa qiraa'adkana ku yimaado oo dee raggii qiraa'adka lagaba soo naqliya axaadiisanaba raggii aad u warinayay kaba mid ahaa oo abu cabdiraxmaan isulami la yidhaha cusmaan ibnu cafaan iyo cali ibnu abi aalib iyo wax kaba wariya sanadka meelo hore mutaqadim uu kaba sugan yahay ka cabdullahi ibnu xabiib baa la ydhaa kuyadiisan iyo intana waa islaama mid nisbadna waa reer bani sraymonkaasi commission loo jeeda asal ahaan ma aha ee raggan xaakimba laga horraysiiyey waa nin la ydhaha maxamed ibnu xusein ibnu moxamed oo suufi ahaa rixlo badan buu lahaa samaac badan oo axaadiis uu lahaa dadkii aad u rixlayeyna wa ahaa laakiin jaanibkan kale uu dadkii aad ugu xeel deeraaday ahaa kitaab dabaqaatu suufiya la yidhahyo ama dee waa musanifkii suufiyada la odhan karaa kutub kala duwan waa leeyahy kitaab tafsiir oo xaqaa'iqu tafsiire laakiin ta'wiilaadku aad iyo aad uguba badan yahay taasna waa leeyahy barhkood kaba cabiraan layta ulam yusanifu in waxaanu kaba cabiraa dahabi oo kale oo kaba cabira kitaabkaasu alifo faata bihi faata fiihi bimasaa'iba wa ta'wiilaati albatiniya nasal llah alcaafiya waa cibaaradiisii wuxuu dee bal ta'wiilaad badan oo aad u dheeroo dee kuwa lagu tirin karo ta'wiilaadkii baatiniyadoo kale maaha de kutubta qaarkood saa ruuxulmacaaniga waxaan ishaaraadka ay yidhaahaan markay tafsiir kala dhameeyaan lagu yar arko oo kale kolkoltaasi dee maaha tafsiirkii maaha ficlan tafsiir maaha ee waa dhici karta inay yidhaahaan macno laga fahmayo weeyaan oo bal laa taqrabu salaata wa antum sukaraad oo kale dee waxa tafsiirkii ahaa iyadoo la sakraansanya salaadii ha ugu dhawaanin bal qolooyinkaa taas oo kale dee ruuxulmacaani waa tafsiir de markaa qayima marka baabkiisa la eego ay kaba cabiraan inay tahay de waxaan halkaa kaba bal haddii ruuxii sakhraansanaa waxa loogu diiday salaad ay tahay inaanu garanahayn dee waxaanu da xataa taclamu ma taquluuna ninkii adduunyaba ay madax martay ee wuxuu ka fikirayaaba taa ahayde wuxuu leeyaba aan ogeyn dee sida oo sakhrada adduunyo oo taasna bal salaadii tiisa ka dhowroo kale adugu taasi waa baab tabiih oo kale noqon karta laakiin arrinkani waa ka dunaa waa wax ka xeel dheero dee ta'wiilaad aad u qasan weeye oo uu kuma awilaya bal nin saasa weeye lakin de xaggan kalena nin riwaayo badan lo ahaayo khuduuddiisi taas ay inoo soo naqlinayaan khadkiisii wixii ku qornaa inoo soo naqlinayaan abu cabdiraxmaan afar boqol iyo labaiyo tobankii hijraduu dhintay iyo walbaheqiy bahaqi oo xaakim tilmiidkiisii ah qolooyinka khadkoodii baa lagu arkay bal taasna halkaasaan kaga baxayna waa ikhtisaarkii xadasana waida kana lilxadiisi xadiiskii hadduu u sugnaaday isnaadani laba isnaad aw akharu ama wax kaba badan katabu culamaa lxadiis way qoraan cinda intiqaali guuri cinda alintiqaali guuritaanka agtii min isnaadin isnaad laga guurayo ilaa isnaadin isnaad kale loo guurayo xa xarafkaa horta ayay qoraan xa oo macnuhu waa maxay xadiis baa sanadkiisii laba sanad buu leeyahy labadii sanadna halkan waa la ysraacinayaa oo marka horaa tidhi xadasanaa fulan dee qaala fulan xadasanaa fulano ilaa waxaad gaadhayba saxaabigii ama in ka sokaysa oo meel ay ku kulmayaan ah intii aan ma tegin la sheegin baad haddana adu wareegtay sanad labaad oo xadiisku leeyahy kii hore hadda ma aha waa sanad kale oo xadiisku leeyahay laakiin kollay meel ay iskaga soo dhacayaan ayaad u wareegtay markaa sanadka hore la dhameeya weli matniga aan la sheegin ee sanadka dambe la doonayo in loo wareego ama la sheego ayay xarafkan xa keliya horta lagu arkay oo usuushii ku qoran oo ay bal mathalan qoreen bukhaari meel meel bay dhacdaa aad uma badsado laakiin muslim isagu aad iyo aad buu u badsadaa waxaa dhici karta kolkol shan goor inuu xaq isdabageliyo isagoon weli matnigii la gaadhin shan xaqood ay isdabagasho isagoon weli matnigii la gaadhin taaxaadu ay soo noqnoqoto kolba sanad kale duruqda markuu xadiiska ururinayo ama xadiiska duruqdiisii bal markaa taasoo kale ayay horta dhacay xadii maxay tahay haddaba wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala walam yucraf lama ogaan bayaanuhaa waa waxa ay tahay weeye caddaynteeda caman taqadama raggii horreeyey oo markaan eegno muslim oo kaliya waa taa dabaqadaasi aad u isticmaalayeen bukhaari iyo dee intii ka dambaysayna aad baa loo isticmaalay kutubta axaadiisiya asaaniidooda aad bay uguba jirtaa haddana raggaa horeo dhan ilaa qurunta waxa la arkaa qarnigaa saddexaad bal haddaan kaba soo qaadno iyo kii afraad iyo kii shanaad iyo ilaa bal masalan dee kaa lixaad baan soo gaadhayno cidda ama kii shanaad cid ka hadashayba xadan waa la kutubtii way ku sugantay xadan xaggay ka soo jeedaa wax masalan caddayna oo raggaa hore aan ka hayno masaladii ama xadan ku caddeeyeen waxa ay tilmaamaysaa ma jirto horta kolle waxaa la arkaaba kalaamkeeda iyo ka hadalkeeda iyo baxsinteeda waa ibnu salax inaan loogaba horeyn walow dee raggii uu la kulmay barhkood iyo isticmaalaadkoodii kala duunaa uu soo naqliyey wakataba markaa bal waaye xadii baan u baahanay haddaba bal xadii u adfan kitaabkii way ku sugantaha o asaaniidda way ku sugantahe xadan halkay ka soo jeeda haddii aan sanaa kutubtii aragnay ama anaa waa tan aan garanay anaa inay xadasanaa ikhtisaarkeedii tahay ama naadi ama sanaadi ana inay akhbarana ikhtisaarkeedii tahay tan xadii way taallaaye xadu maxay ikhtisaarkeedii tahay maxaa looga jeedaa bal markaa tii buu leeyo wakataba way qoreen jamacat jamaca min alxufaadi kaba midoo barhkood magacyadu ay shaarixu uu soo naqliyey mawdicaha waa dee kitaabaadkoodii baa la eegayaa raggana khuduuddoodaa la yaqaanay dee khadkuna ragga a'imada iyo xufaad ah waa khad la ictimaadsadoo kii fartooda ahaa bal masalan jamaaca xufaadli kaba midi mawdicaha halkii xa'da saxa ayay qoreen oo waxaa la arkay rag xufaada oo markaa asaaniid saas oo kale ay dee dee waxa weeyaan laba sanad iyo wax ka badan ay wada sheegayaan taanima tigii sheegin halkan xa'du ay dhacdo kuwa kale agtooda saxa qoray oo markaa taasi ay tilmaamayso fa yushciru dalika arrinkaa saxadaa meeshaa ku sugani wuxuu ku dareensiin lagama fahmayaa biannahaa ramsu saxa ujeeddadu yoon loo qaadanin matigii sanadkani inuu dhacay in sanad baa la sheegay matigiisii lama sheegin sanad kale si aan loogu qaadan sanadkii matigaasi inuu dhacu meesha ka lumay ama kaba dhacay aan loogu qaadana labada sanad inay ku xigaan ama sanad keliya iyiin oon la istarkiibin oon la isdhexgelin ayay cibaarada saxa saasa hadalku ku dhan yahay waa cibaaradii saxan shalayta soo maray taas bay barhkood hadalkan dee haddamay odhan iyagii lagama hayo khadkoodiiyo halkii saxa ee qorantaa la arkaa marka inay rabsi saxa tahay ayaaba halkaa lagaba dareemaya taasi waa mid waqiila waxaa la yidhi oo barhkood ay yidhaaheen waa min ataxwiili xadani waxay ka soo jeedaa weeye halkii ataxwiil oo ah wareejin dee min isnaadin ilaa isnaadin guridan isnaad laga guriyo isnaad kale loo wareegayo taxwiil xadeedii weeye oo waxay tilmaamaysaa arrinkan dee taxwiilkee meesha ku sugan taas baa la yidho macnuu waxa weeyaan xadani waxay ramsi u tahay taxwiil ayay ramsi u tahay sida taasoo hore waqiila waxaa la yidhi iyadana barhkood waxaan oo dhammina waa waqtiyada raggii hore may caddayn ee dadkii dambe doonay bal kelimadan xadan iyo bal taasiir inay taasiiriyaan ama asalkeediiba iyo waxaa looga soo ay halkii ka soo jeeda ay sheegaan bal qolooyinka hadalladoodii weeye waxaa kaloo la yidhi liannahaa xadani taxuulu waxay kala hor joogtaa ay kala dee teedahaysaa ama kala xidhaysaaba waa xaajiskii bayna isnaadayn laba isnaad oo xada waxaa loo dhigay labadan isnaad si aanay isu raacin laisu dhexgelin ayay u kala ay dee noqoto xaajis ama wax u dhexeeyo oo kaleo xad oo kale ah ayay tahay oo markaa taa macnuu muxuu noqonayaa xadani waxay ka soo jeedaa xaa'il oo kale waxani waa xaajiz u dhexeeya oo halkaa lafdigan xaa'il xadiisiiba weeye taasna waa la yidhi marka iyada haddii taa la yidhaaho ama dee taxwiil ba la yidhaaho falaa takunu min alxadiisi xadiiskii ka mid noqon mayso xadiiskii ka mid ma ahay riwaayadiina kuma jirto walaa yulfadu lagumana dhawaaqayo cindaha ay cinda intihaai ilayha marka la soo gaadho bishayn waa la iska dhaafaya una sanadkii kalaa la wadanaya waa haddii umuuraha la yidhaaho taasi iyada waa mid waqiila waxaa la yidhi hiya xa'dani ramsun waxay ishaaro u tahay ilaa qawlinaa qowlkeeni alxadiisa oo waa xadii alxadiisa ku jirtay macnaa xadiiskii wad isagana sii taamiyal atima alxadiisa ama akmil alxadiisa xadii alxadiis ba weeye tani baa la yidhi weliba kuwaasi waxay ku sii xoogeeyeen wa ina ahla almaqrib nimankaa maqaaribadu kullahum dhammaantood yaquuluuna waxay yidhaahaan idaa wasaluu ilayha markay xadaas soo gaadhaan markay asaaniidda aqriyeen xadaas soo gaadhaan maqaaribadu siay isticmaalayeen alxadiisa taasay kuba dhawaaqan taasna waa la yidhi laakiin qowlkaay doorteen imakana ay dee lagu camalfalaayo waqtiyadoodii intii ka dambaysay waabakan waalmukhtaaru qowlka la doortay waxa weeye annahu ruuxii qaariga ahaa ee isnaadkaa aqriyayay yaquulu wuxuu odhanayaa markuu soo gaadho iyada xa keliunbuu ku dhawaaqayaa ويمر أي ويمر ويستمر في قراءة الحديث مركا أما في قراءة الإسناد إسناد كأقرنتي سيبو مركا إسكا وضنيا حق كريانا وكتوك سنيا فالمثلا مركا حقدا أنكو أركينا وليا مسلم آدي أرغب بضن فالوحا كسوا كلام نواتا هذا لدن وحا كينا رجع هوري مركا هوري استعمالي بان لقاهين عدين إيا فصيرين أي فصيرين حقدا بابا لو أركي وصوشي فالمركا حقا عمل أهان إنك نوا وح إن هرتا الله أسانيد لأنك كتاب إسناده oo isnaadkiisa la adriyaya haystay amaba waa ku arkayaaye waa in xa inta la idhaa la yska wato oo la yskaba socdo bal taas low hataa sixatu masaladii ugu dambaysay kollay masaa-ishana aad buu dembijiyo dee usuushiisii ilaa lix iyo toban farciya bay ahaayeen kitaabadii xadiiska masaladii inoogu dambaysay waxa weeya waa tan ay dhahaan kitaabada tasmiica ama dabaqada ay kaba cabiraan oo yanbaqii waxa habboon buu yidhi an yaktuba inuu qoro bacda albasmalati bisinka dabadii isma sheekh waa ruuxii kaatibka ahaa ee samaaca qorayey maqalka dadka qorayey magacii sheekha iyo wa nasabahu nasabkiisa iyo kunyatu macnaa sheekhan ama dee kutubtan laga warinayo ama juskan ama kitaabkan ama majliskan lagama warinayo horta bismi illahi araxmaan iraxiim marka uu qoro taa dabadeed ha qoro sheekha magaciisii oo dhan iyo nasabkiisi iyo kunyadiisii wax dadkii kale lagaga sooco kollay dee si u qorayaana saa khadiib bay noogaba soo naqliyey inay waa sanadkiina waa la sheegaya masmuuciina waa la sheegaya waa isagoo idhahaa xadathana abu fulan fulan ibnu fulan ibni fulan ilfulaniyu markaa sanadkiisii buu kaxaynaya dee isagu lahaa uu kitaabkan ama juskan u lahaa qoraalka halkani maaha uun dee dee hebel hebelun intaa la qoro sanadkii iyo wixii masmuuc ahaa baa la qoraya inay bilaabmayee saa ha yidhaaho laakiin sheekha ha dhameeyo magaciisii oo dhan iyo dee wixii uu nisbo lahaa iyo wixii adigu dadka kale lagaga soocayay taasi iyadu waa mid uma bacdigeed yasuuqu waa kaxaynayaayo almasmuuca waa kitaabkii masmuuca laftigiisiina sheekhii baa markaa laga maqlaya ama ha lagu dul aqriya ama ha aqriyayo marka maxaa meeshii raacaya markuu yidhaha xadathana fulano isagii baa warramaya iyo dee dadkii kalena naa-ib buu kaba yihi meesha joogay ee uu taa qoro sheekh siyaaqiisii oo xadathana fulan qaala xadathana fulan kitaabkii baa markaasa dee hadduu kitaabkii sanadkaa keliya wada lahaa si lagu wadayaan axaadiis kale lahaynba muddo sanad yahay bal markaa maxaa haddana dhacaysa oo arrintan wayaktubu markaasoo uma yasuuqa almasmuuca yanbaqii an yaktuba wayaktuba uu qorana sida habboon weeye oo wayanbaqii an yaktuba fowqa albasmalati halkaa bisinka korkiisa ibnuljazari oo kale oo isaguna dee ninkan qaari muqriga shahiirka kitaabu salaxana waa leeyahay xaggaasa waa kaba hadlaa kitaabka idaaya aan leenahay waxa sharxay oo mujalladii adigu waa ilaa waa manduum oo dhowr boqol oo bayd ba bal matala waxa sharaxayna sakhawi isaga waxaabuu doortaa inaan dee bisinka dee aan wax laga sarraysina dhinac ayaa laga qora ama xagga ee looga badiye basmalada korkeeda wuxuu ku qorayaa asmaa saamicina dadkii kitaabka ama juska u jooga ee maqlay magacyadoodii wa taariikha samaaci taariikhdii la maqlayna waa qoraya oo taariikhdii maqalku dhacayna waa qoraya makaanki iyo waqtigiina waa qoraya waxaa kaluu qoraya haddii aan darsi keliya aan lagu dhammayn juskii oo duruustae jalasaad ayade ama majaalistay kaba cabiraan majlis kastaba waqtiguu dhammaaday ama dee halkuu ku joogsaday alaama balaaq bay u qori jireen oo majlisku halkaasoo casharku maanta ku jooga haddana halkii kale tiina u wada qoraya umuuraha caynkaas oo dhan horta waa umuurin malaa horena wax yar dikrigeeda waan soo yar qaaday oo dabaqaadkii simaac samaac iyo waxyaalahaas oo umuurahay u cunaayeen majliskan oo kale marka la isugu yimaadee sheekhii dee ama kitaab laga aqristo ama dee juz oo kale lagaba maqlo dadkan kitaabka ama maqlay oo kale horeynu bal cidda samica loo qorayay iyo cidda xabaro loo qorayo waataynu soo marno ilmuhu hadduu shan jirka yaryay inay xabaro marka majliskaa la keeno hadduu dadkii kaba mid aha u qori jireen ama uxdiraa dadka kalena samica u qori jireen horaan intaa nubdo uga soo sheegnay dadkan waa la la dabdinaya la koobaya dee cid baaba markaa taa laba imanaysa kollay waana ruux siqaa inuu ruuxaasi noqday ina hadhow baa la ictimaadsanayaaye sheekh iyo markuu saa sanadkiisii qoro ama sanadkiisii ha kaba qoro dee hadduu riwaayaad kurursama uu lahaa ama kitaabkaa sanadkiisii ayuu wuxuu qorayaana dadkan majliska joogay xaggaa sare uu ku qoraya ama kitaabkii meel ka mida uun majliska markaa joogay majliska waktigii la maqlay ama dee kitaabka taariikhdii ama beledkii iyo hadduu majaalis lahaa mid kasta halkuu ku joogsaday iyo dadkii maqlay oo dhan magacyadoodii buu dhammaynaya laakiin dee kollay waa xil weyn oo ruuxa saaran horeynu usoo sheegno magacyada meelaha lagu qorayo kutubtii ninkii waaba iska dhimanaya ama dee waa weynaanaya hadhow inuu kitaabka riwaaye u leeyahay waxa loo ictimaadsanayey dabaqada magaciisa laga helayo kol haddii nin fiqii qoray dabaqadan magaciisa uu ku jiro ayaa la ogaanaya xataa isagoo dee toddoba jir ama meeshii la geeyey samica u qornayd markaasaa la ogaanaya dabaqadan inuu kitaabkan samaac u lahayo taasaa keenaysa beriga dambe dee sanadun loo baahanyu aad u weynaado inay dadkii kitaabkii ka naqliyaan oo lagaba maqlo nuskhadiina markaa waxaa la ogaanaya nuskadii riwaayadiisu tan inay tahay ne waa nuska la saxay dee nuska kale lama soo qaadanaya tan baana laga warinaya umuurahaas ay lahaydba dee waati aan maalin dhexdii aan kasoo yar warramay ninkan xajaar la yidhaha dee markan tajriidka saaxibkiisa sanadkiisa kuma sugan ama nin dee xufaadu ay isugu timiba ahaa qarnigii lixaad ama toddobaad aakhirkiisa iyo kii sideedaad soddonkii sanadood ee ugu horreeyay ilaa maalintu dhimanayay maalintu dhimanaya casharka way ku dul aqrinaya isagoo boqol dhaafeen waxyaalihii lagu ogaaday inuu riwaayo leeya nin umyi ayuu ahaaye umuurahan bay ahayd marka taas buu qoraya welibana hore saan usoo sheegnay de siday samayn jireen majliska ninkii isagu dhammaystay ee casharka wada joogay iyo kii fog lahaa wax dhaafada la qoraya oo imaka waxaan ognay saxiixa muslim oo kale ninkan dee ugu badan dadkay noo soo naqliya khaasatan dariiqada mashaariqada ee mashhuurka ibraahim ibnu sufyaan laydhaa fortuley casharro dhaafay baa jira culimmadu way caddeeyaanoo sharaxyadooda intaa abu isxaaq kamuu maqlin muslim baa laydhaa casharkaa umuu joogin fort buu leeyahy waana kitaabka ninkii sooba naqliya dariiqiisa bal kitaabka kolkol waxyaala kuma leh qaala abu isxaaq meelo dhaca kitaabka kuleh uu ku leeyahay meelo kolkol sanad yaroo kale uu soo geliyo dee muslim uu la sinaado muwaafaqo oo kalea taasoo kale fort buu leeyahy markaa ninkii mukmil iyo ninkii isagu waxyaala ay dhaafeen way qorayeen de arrimaha la yaabka laha ay qorayeen kii luloonayay waa la qorayo hebel waa luloonayay kii sheekaysanayey magaciisii baa la qoraya waa sheekaysanayay kii wax kala qoranayay waa la qoraya dadka da'doodiina waa kuwa kala qoraya mid ay xadaro u qoraan iyo mid ay samico u qoraan oo markaa si looga sooco ninkii casharkiisuu dhammaystay hagaag u baraarugsanaa hagaag u dhegaysanayay ninkaas si kan kale loogaba sooco oo bal waxaa jirta amsilo weliba inoo xafidsan maalinta hore adiin sheegay managaran kara dabacaadkan dambe sanalbaaqi la gooya mujaladka sideed baa filaya haddii kale ka toddobaad buu noqon ibnu sarax baa markii bayheq laga maqlayay oo dee jus kitaabka intaa leeg laga wada maqlay oo kale dadkii magacyadoodii iyo hebel hebel iyo hebel way sheekaysanayeen kaasi waa luloonayay kani waxyaalaha dhaafay wixii baa magacyadii lamaanta xafidan yihiin oo ay ku qorayiin oo kitaabkii ay la socdaanba samaaci bal waxaasaa la qoraya taas buu ujeedaa wayaktubu waanu qorayaayo fowqa albasmala taas ma aw yaktubuhu amase wuxuu qori fii xaashiyatin xaashiyo awala waraqati fii xaashiyati awali waraqatin waraqaadta ugu horraysa halkaa haamishkeeda ama xaashiyadeeda ayuu dabaqadii ku qoraya ama halkan dee samaacu ka bilaabmaya xadasanaa fulaan tadug korkeeda ama xaashiya waraaqda ugu horraysa xaashiyadeeda aw akhri lkitaab aw fii akhri lkitaab ama kitaabka akhrisa adigu meel kitaabka ka midoo cad waa inuu qoro ragga qaarkoodna hadday dhexda ku qoraan ee waabay sheegi jira marka hore halkaasi ku qorayaysa xaafid xajar iyo kitaabaadkiisii kuma sugnayd aw xaysu laa yakfaa minhu ama meel aan waxa weeyaan qarsoonayn waayo intaba culimadu way sheekhyadu way sameeyeen mid halkaa ku qoro dhex ku qoro akhir ku qoro meel muuqato un waa in lagu qoro oo dabaqadii ay dabdisan tahay wayanbaqii waxaa habboonna an yakuuna inuu noqdo biqadri hiqatin waa kitaabada dabaqadu inuu noqdo ruux lagu kalsoonya macruuf ilkhadi khadkiisa la yaqaano kitaabadii waa inuu khadkii noqdo walaa basa cinda hada marka arrinku kol hadduu taag yahay oo ninkani uu yahay nin siqaaid isagaa la ictimaadsanaya hebel inuu riwaayo u lahaa hadalkiisa kitaabka waan maqlo sheekh hebel baan ka maqlay looma ictimaadsanayo tanaa la ictimaadsanayaaye baasi kuma sugnaa arrinkaa markay noqoto bian laa yasixa waa sida ii taalla umalayna maayo inay dee malaa idiin wada taan leh waxaa sawaabkaiyo bian laa yusaxixa weeye yasixa baa ii taalla inaanu tasxiixin asheekhu calayhi waa dabaqda marka dabaqadii la qoro sheekhii laga maqliye musmica aha kol hadduu ninkani siqo yahay dee way fiicantayba inuu saxo ama hadaa saxiixun uu raaciyo laakiin kol haddii ninkuu siqo yahay sheekhi xataa haddaanu calaamadii tasxiixa ku qorin dhib ma laha waa la ictimaadsanaya ninkan siqadaa la ictimaadsanaya walaa ba'sa dhibna kuma sugna an yaktuba inuu qoro samaacahu